toddobaad gudihiis hindise muran badan dheliyey oo ku saabsan dhismaha xarun lagu xirayo dadka soo galootiga ayaa si deg deg a loogu baaqay in laga sameeyo dalka maraykanka kaasoo u gudbay marxalad dhab ah oo fulineeda kadib markii dowladda maraykanka ay ogolaansho rasmi a siisay in xaruntaasi laga hirgeliyo meel u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaala gudaha beer loo yaqaano ifragaladis ee gobolka florida sida uu qoray mareegta wararka ee exus oo lagu sheegay in hirgelinta xarunta ay tahay mid si weyn u saameyn doonto dadka deegaanka maadaama beerta ifragaladis ee la qorsheey in laga dhiso ay tahay meel si gaar ah muhiim ugu ah nidaamka deegaanka ee gobolka florida wargeyska miyaami hiraalda ayaa daaha ka qaaday in mashruucaasi uu sanad walba maamulka gobolka florida ku bixin doono qiyaastii afar boqol iyo konton milyan oo dollar halka mareegta axus ay ku tilmaamtay inuu yahay tusaale cusub oo muujinaya sida madaxda gobolka florida ay si buuxda uga dambeeyaan qorshahani uu la yimid donald trump gaar ahaan ololihiisa ka dhanka dadka soo galootiga warbixin ay baahisay warbaahin caalami ah iyadoo soo xiganaysa wargeyska miyaami hirald ayaa sheegtay in maalinnimadii isniinta ee lasoo dhaafay lagu arkay goobta la qorsheeyey in xarunta laga dhiso taasoo ay leedahay degmada miyaami diid gaadiid weyn iyo matooro koronto taasoo muujinaysa in dhaqangelinta mashruuca si dhaba loo bilaabay wasiiradda amniga gudaha ee maraykanka haweeneyda lagu magacaabo kristina wim ayaa warbaahinta u xaqiijisay in dowladda maraykanku ay maalgelin doonto qorshaha gobolka florida ee ku saabsan dhismaha xarunta lagu xirayo dadka soogolootiga taasoo mas-uuliyiinta maxalliga ay ugu yeereen magaca crocrel catras oo loola jeedoyo xaaska catras iyada oo la isbarbar dhigayo xarunta cusub iyo xabsiga caanka ee catras saxafiyadda lagu magacaabo sumer brogal oo ka tirsan mareegta axus ayaa warbixinay qortay ku xustay hadal uu jeediyey xeer ilaalyaha guud ee gobolka florida ninka lagu magacaabo james othmayer kaasoo sheegay in xarunta cusub ee soo galootiga loo dhisay lagu wado inay yeelato ilaa shan kun oo sariirood taasoo diyaar noqon doonto toddobaadka ugu horreeya ee bisha luulyo xeerka u degsan gobolka florida ee waddanka maraykanka ayaa siinaya guddoomiyaha xaq uu ku qabsan karo hantida gaarka loo leeyahay una isticmaali karo howlo guud haddii looga baahdo xaalado gaar ah dhismaha xaruntani ayaa waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid a dadka deegaanka gobolka florida kuwaasi oo boqolaal ka mid a isugu soo baxeen axaddii lasoo dhaafay si ay uga mudaharaadaan qorshahani kuwaasi oo si cad ugu wargeliyey mas-uuliyiinta gobolkaasi inay diidan yihiin qorshahani sida laga soo xigtay mowqica ameerikaanka ee axus duqa degmada miyaami diid ee gobolka florida haweeneyda lagu magacaabo daniela liftin ayaa warqad u dirtay saraakiisha gobolka isniintii lasoo dhaafay iyadoo ku nuxnuxsatay baahida loo qabo in la sii daayo macluumaad dheeraad ah iyo faahfaahin ku saabsan xeerka deegaanka ka hor intaan la sii wadin mashruucani lagu dhisayo xabsiga loogu magacdaray xaaska taasoo ay sheegtay inay deegaanka u soo jiidi karto saameyn khatar leh saxafiyadda mowqica axis ayaa warbixinteeda shaaca kaga qaaday in garoonka ifragaladis mar la rabay inuu noqdo garoonka ugu weyn adduunka kaasoo in ka badan shan jeer ka weynaan karo garoonka caalamiga ah ee john kennedy ee ku yaala magaalada new york ee waddanka maraykanka balse waxay sheegtay in aqoon-yahanada deegaanka ay qorshahani fashiliyeen iyaga oo ka duulaya daraasad ka digtay cawaaqib xumada uu ku yeelan karo nidaamka deegaanka waxay xustay in kooxaha deegaanka oo ay ku jiraan kuwa isugu yeera saaxiibada ifragalis ay ka soo horjeedaan saarista macdanta iyo dhagaxaanta in ka badan siddeed kun oo hegtar oo ku yaala koonfurta harada ookishubi ee gobolka liif zambis oo ah agaasimaha fulinta ee kooxdaasi ayaa dhaleeceysay qorshahani lagu dhisayo xabsiga lagu xirayo dadka soo galootiga iyadoo ku tilmaamtay weerar lagu qaaday deegaankooda maray la hadlaysay mowqica axus ayaa waxay tiri haweeneydan fikradahani isdaba jooga waxay runtii muujinayaan in guddoomiyaha iyo maamulkiisuba ay ka fog yihiin xaqiiqda dhabta ah ee dadka gobolka florida ee ku saabsan ilaalinta deegaankooda cagaaran iyo ifragaadis muuqaalo uu baahiyey kanaal maxalli ah oo ka tirsan shabakadda warbaahineed ee ka soo baxda dalka maraykanka ee m b c ayaa muujinaya dhismo ka bilaabmaya goobtaasi kaasoo sida lagu wado ka koobnaan doono teendhooyin waaweyn oo la dejin doono dadka soo galootiga iyo konteenaro loogu talagalay shaqaalaha